sida lagu sheegay digriita ka soo baxday madaxtooyada somalilan oo ku saxiixan yaafayey ka madaxtooyada injineer xuseen aadan cige ayaa madaxweyne siilaayo uu ka magacaabay in ka badan labaatan jago oo isugu jira wasiiro wasiirka shigeenno wasiiro dowlayaal agaasimayaal guud iyo weliba la taliyayaal jagooyinkaas oo ay ku jiraan laba wasaaradood oo toddobaadkan dhammaaday maalmihii u dambeeyey ay baneeyeen wasiiradii waxbarashada iyo dhallinyarada iyo ciyaaraha waxaana madaxweyne siilaayo wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare uu magacaabay cabdilaahi ibraahim habane oo ahaa xogayihii guud ee golaha guurtida halka wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha uu magacaabay cabdilaahi faarax maydhane wasiir ku-xigeenka amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha somalilan ayaa isna uu magacaabay maxamed muuse diiriyo hore u ahaa guddoomiyihii gobolka togdheer cabdidaahir camuud oo isna hore u ahaa wasiir ku-xigeenka amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa isna uu magacaabay wasiir dowlaha shaqada iyo arrimaha bulshada halka wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada rashiid ismaaciil kaahin isna loo bedelo wasiir ku-xigeenka dhallinyarada ee ciyaaraha iyadoo wasiir ku-xigeenkii wasaaraddaasi yuusuf cismaan garas isna loo soo bedelay wasiir ku-xigeenka waxbarashada waxaa sidoo kale cabdirashiid xuseen cabdille oo hore u ahaa wasiir ku-xigeenka cadaaladda isna loo magacaabay wasiira dowlaha gobolada bariga halka wasiir ku-xigeenka cadaaladana loo soo magacaabay cismaan axmed jaamac cabdisalaam maxamed xasan ayaa isna loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga iyadoo sidoo kalena doctor maxamed faarax ducaale loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda sidoo kalena waxauu madaxweyne siinaaya buuxiyey wasiir ku-xigeenkii ganacsiga oo uu dhowaan iska casilay wasiir ku-xigeenkii hore iyadoo halkaasi loo magacaabay kaysar cabdilaahi maxamed oo hore u ahaa safiirka wareega ee somalilan sidoo kale waxa uu madaxweyne siilaaye cabdi maxamed hired oo uu magacaabay wasiir ku-xigeenka howlaha guud mahdi cismaan buuri wasiiru dowlaha wasaaradda biyaha cabdiraxmaan axmed ismaaciil wasiiru dowlaha wasaaradda macdanta iyo tamarta injineer cabdirashiid maxamuud cali wasiiru dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha boos mire maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga jaamac cabdilaahi biin wasiir ku-xigeenka gobolada iyo degmooyinka somalilan iyo aadan cabdilaahi cabdalle oo isna loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dibadejinta sidoo kale madaxweyne siilaaye waxa uu digreetada ku magacaabay agaasimayaal guud iyo weliba la taliyayaal waxaana magacaabistani imanaysaa kadib markii toddobaadkan sii dhammaanaya ay xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne siinaanyo ay iska casileen in ka badan toban wasiir iyo wasiir ku-xigeen kuwaasi ay ugu dambeeyeen wasiiradii wasaaradaha waxbarashada iyo dhallinyarada iyo ciyaaraha cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa